galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa galab sabtiga afar iyo tobanka bisha maaj labada kun iyo labaatanka saacadduna haatan afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom iyo f m-da magaalooyinka geeska afrika qaar waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah somalilan oo mar kale sheegtay inay u diyaargarowday xanuunka coronavirus
wasaaraddu laga soo bilaabo markii jeenal lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awooddeena dhaqaale iyo awooddeena farsamo diyaargarow waanu ku jirnay waxaad ogeed madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi in markii horreysayba hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyeyba uu goobtii ugu muhiimsaneed oo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku oo ah madaarka hargeysa barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kalena wada maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay xaalad deg deg ah ee qarantaasi oo waddada u xaaraysa in gobollada uu ka jiro xanuunka coronavirus la siiyo kaalmo xeer federaal ah si loola dagaalamo cudurka xayraaddii dhanka socdaalka ee madaxweyne trump uu saaray duulimaadyada maraykanka uga imaan jiray dalalka yurub ayaa xalayto iyadna dhaqan gashay tallaabadaasi oo dowladda maraykanka ay doonayso inay uga hortagto faafista cudurka dilaaga ah ee coronavirus madaxweyne trump ayaa go-aanka xayraadda yurub marka laga reebo dalalka ingiriiska iyo ireland kaga dhawaaqay arbacadii aqalka cad muddo soddon maalmood ah ee xayraaddaasi ay socotona waxa ay saameyn doontaa dadka ajnebiga ah ee ku nool ilaa iyo lix iyo labaatan waddan oo ku yaalla yurub go-aanka ayaan saameyn doonin muwaadiniinta maraykanka iyo kuwa haysta deganaanshaha maraykanka ee ku maqan yurub
haweeney kanadiyan ah iyo lamaanaheeda oo u dhashay dalka talyaaniga ayaa la sii daayey kuwaas oo tan iyo sanadkii lagu haystay dalka burkina faso ilo laga helay diblomaasiyiin ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey iyo xubno kale oo qaramada midoobe ka tirsan ayaa xaqiijisay deynta labada shakhsi oo laga helay iyagoo nool waqooyiga galbeed ee dalka maali sarkaal dhinaca ammaanka qaabilsan oo ka tirsan howlgalka qaramada midoobey ayaa wakaalada wararka f b u sheegay in labada la haystee laga helay deegaanka kidaal waxaana dadkaasi lagu haystay tan iyo sanadkii dhulka burkina labada shakhsi ayaa magacyadooda lagu kala sheegay edith blias iyo luka takechado manacadda sida loo sii daayey iyo haddii madax furasho la bixiyey iyo in kale
ololeeyaha caanka ee dimuqraadiyadda hong kong rofesor john kinman islamarkaasina ah aasaasaha dhaqdhaqaaqa ambrella movement ayaa maanta uu sabdiya xabsiga laga sii daayey isagoo wacad ku maray in uu sii wadi doono dagaalka uu u dagaalamayo dimuqraadiyadda jan kinman oo lixdan iyo kow jir ah ayaa la sii daayey goor sii horreysay ee maanta kadib markii uu xiraa muddo kow iyo toban bilooda jan iyo aasaasayaal kaleeto ee dhaqdhaqaaqyo ayaa la xukumay bishii abril ee sanadkii tegey iyagoo lagu eedeeyey shirqool gantaale ayaa sabtida maanta lala beegsaday saldhigga daaji ee waqooyiga baqhdaad dalka ciraaq kaasoo saldhigu ah ciidamada iyo kuwa shisheeye ee dalkaasi sida ay la wareedyo ka tirsan ciraaq iyo maraykanka ay u sheegeen wakaalada wararka f b tahli al khafaaji oo ah hafayeenka howlgallada ciidamada ciraaq ayaa sheegay in laba ka mid ah ciidamada difaaca cirka ciraaq uu dhaawac soo gaaray weerarkan ayaa ahaa kii saddexlabaatanaad tan iyo dabeeqadii oktoobar sanadkii hore kuwaas oo loo geysto xarumo ku yaalla waddanka ciraaq oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka iyo diblomaasiyiin weeraradan ayaanan jirin cid sheegatay mas-uuliyaddooda laakiin maraykanka ayaa ku eedeeyey canaasir ka tirsan kooxda hasheed al-shacbi oo ah shabakad kooxo hubaysan oo gacansaar leh dowladda iiraan weerarkan ayaa yimid saddex maalmood kadib markii weerar sidan oo kalea ay ku dhinteen laba ka mid a askarta milatariga maraykanka iyo askari britisha kaas oo ah weerarkii ugu dhimashada badnaa muddo sannada ah halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o w dhegeystayaal markana aan gudagalno qodobada kale ee idaacadda aynu ku wahno maamulka somalilan ayaa sheegay inay si weyn ugu diyaargaroobeen ka hortagga faafitaanka cudurka coronavirus wariyaha v o e ee hargeysa sagal mustafa xasan ayaa arrintani ka waraystay wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi walaal aad baad mahadsan tahay marka hore aad baan ku salaamayaa xanuunku sidaad sheegtay waa xanuun dunida ka dilaacay markii horeysayna jina ka soo bilaabmay laakiin dhowr cisho ka horna hay-adda caafimaadka dunidu ay sheegtay inuu noqonayo cudur bandemico adduunka o dhanba wada gaarhaya dee innaga somalilan ahaana wadamada ugu dhow eeuu soo gaadhay waa etoobiya iyo kenya wasaaraddu laga soo bilaabo markii jina lagu arkay xanuunka ilaa maanta intii awooddeena dhaqaale iyo awooddeena farsamo diyaargarow waanu ku jirnay waxaad ogeed madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi in markii horreysayba hawshan ay soo baxday ama xanuunkan la shaaciyba uu goobtii ugu muhiimsaneed oo ahayd halka isku socodka dadku ay naga soo galaan adduunku oo aha madaarka hargeysa inuu tegey kormeer ku sameeyey oo islamarkaana wasaaradda caafimaadku ka howlgashay oo ay geysay shaqaale caafimaad oo baaritaan ku sameeya dhammaan rakaabka isticmaala diyaaradaha kala duwan ee madaarka yimaadeen halkaasaan kasoo bilownay waxaan kusoo xijisiinay inaanu sidoo kale goobaha kale baraha kale ee isku socodka dadku u badan yahay ee adduunyadu inaga soo gasho oo ugu horeeyo wajaale gorayo cawl xariirad loowi caddo galbeedka bariga ilaa halka la yidhahdo tukaraq iyo yube iyo dhammaan goobaha laga soo galo waddanka inaynu geynay shaqaale caafimaad oo tobabaran oo la soconaya isku socodka dadka baaritaanna u sameynaya si haddiiba ilahay naguma keenay uu dhacdo in xaalad la arko xanuunka qof qaba wax lagu qaban karo oo loola socon karo
qalabka shaybaadhka ee rebert tastiga la yidhaahdo meelo xataa aada u diyaariseen haddii matalanba cid aada uga shakidaan cudurkan coronavirus runta waa runtaa dee laba habbaa noqonaysaa qofkii in loo hubiyo mid waa hubintaa degdega ee robert taska la yidhaha kaamiga cusbitaalka hargeysa waanu keennay cusbitaalada kalena waanu geyn doonaa laakiin ka ugu muhiimsan waxa weeye in weli qalab la yidhaha b c r baa jiro weyn oo isagu dee u baahan tababarkiisa iyo qorshiisa w h o baa nagala shaqeynaysa siday nagu wargeliyeen way soo iibiyeen uu iman doonaa laakiin iminka waxaanu ku tiirsannahay inta badan haddiiba ilahay naguma keena shaki u yimaado in kuwa kaa la isticmaalo sidoo kale w h o lafteeduna ay naga caawinayso in gobolka ama geeska africa ha noqoto ama africa sheebaadhada ku yaalla iyagoo ay isticmaalaan ee la hubo inaynu wixii laga shakiyo hubintiisa lageeyo laakiin waxaanu filaynaa ilahay naguma keena intaa in aynu inagu lafteennu ka adni sheegaya inu inoo yimaado oo inaga lafteennu aynu awoodda baaritaanka aynu yeelanno ayaanu filaynaa dadku waxay ka cabsi qabaan oo ay inta badan ku celcelinayaan xanuunkani ilaahay naguma keenay haddii uu yimaado in oxygen aada u tiro badan loo baahanayo sidanu wada ognahayna cisbitaalka oxyginta ku yar ma jiraan howlgallo aad ka samayseen dhinaca oxyginta iyo diyaargarowyada kale ah waa waxyaabaha badan iminka aanu ka shaqaynayno lakin waxaad ogsoonaataan dee wadamadii waaweynaa ee lahaa dhaqaalaha iyo farsamada adeegada caafimaadkuna ahaa adeeg horumarsan oo talyaanigu ka mid yahay hataa dee doodii jimca dhegeysanaysaan culayska saaran waad arkaysaa intuu leegyahay sababtaa fayraskani markuu yimaado diyaargarowgii hore ee talagalkii ay wasaaradaha adduunka o dhan lahayn caafimaadku oo wax ka baxsan buu noqonayaa oo ka awood badan intaa wax dheer laakiin oo yar dareemaysaa dee cabsi badan buu xanuunku leey lakiin marka haddana bal si loo fikiro caqli ku jiro waxaa laga yaabaa in meeshu ka bilaabmay wuhan bay ahayd oo magaaladii ku taalay jinaha waxaa degan koob iyo toban milyan oo qof dad ilaa dhowr iyo sideetan kun ku dhacay haddana dhimashadu waa laba dhibic saddex waxaa laga yaabaa in boqolkii qofba laba weliba u badan dadka waaweyn ee leh xanuunada hore ee waxawey difaaca jirkooda uu hooseeyo ilahay mahadii xanuunkan weli caruurta yaryar oo kale kuma hadduu ku dhacana astaamo lagama arkayo markaa dee cabsidu way jirtaa qofkii naga baxay nagama go-o lakin addana waxaa dareemaysaa dee cabsidu intay leeg tahayna ma wada ma wada leeka diyaargarow aynu sameyno waa intii awoodeenna ah wadamo badan oo marka hore dhayrsi ku jiray adduunyada oo maraykanka ugu horeeyo dee waad dareemaysaan inuu iyadoon la dareensanan xanuunkii uu galay oo nidaamkooda caafimaadka durba culays ku hayo marka inaga odhan mayno waynu awood baanu leenahay laakiin intii tamarteedna waynu diyaargarownay sidoo kale meesha caalamka iyo hay-adihii awal marka nagala shaqeyn jiray caafimaadka waan kala xidhiirnay waxaanu filaynaa kule ilaahay naguma keenay in wixii aynu u baahanno inaynu howlaha wax kaga qabanno aynu wax ka midana heli doonno laakiin waa arrin kolleyba u baahan in la ogaado waxa ugu muhiimsan waa ka hortaga xanuunka ugu dambeyn wasiir fariinta caafimaad eed u dirayso bulshada reer somalilan meel kastay joogto maxay tahay horta soo ugu horreysa waxa weeye waxa weye horta dee qadar baa loo dhintaa oo waxaa laga yaabaa cabsidu way jirtaa oo ko- biniaadamku waxa u muuqda u ka cabsadaa laakiin de qofka ilaahay uu xilligiisu ma dhaafi karo horta taa in la aamino in waxaan qadar lagu dhimanayo qodobka labaadna qof walba waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay inuu tilmaamaha caafimaadka ee dee adduunyaduna ay isu raacday innaguna aynu gudbinayno inuu qaato oo ah qofku inuu nadaafadda shakhsigaa ku dadaalo oo ugu horeeya fara dhaqashada oo ay ugu muhiimsantahay saabuun iyo biyo qofku inuu ku farxasho Ee, qodobka labaad oo qofku in haddii uu isku arko calaamado ama uu hindhisayo ama uu qufacayo inuu dadka ka ilaaliyo in kuficiisa ama hindhisadiisa waxa ka soo baxaya uu dadka gaadho sidoo kalena qofku hadduu isku arko calaamadaha een, aan sheegayno inuu qofku eh, is- ku dadaalo inuu dadka kale ama ehelkiisa ama qaraabadiisa uu gaadhsiiyo adeeg caafimaadna uu raadsado waxaa kaloo dadka kula talinaynaa in eh, mar walba ay la socdaan eh, wasaaradda caafimaadku laga bilaabo eh, maalmaha soo socda maalinle waxaan usoo dayn doonaa warbixin kooban oo ku saabsan xaaladda xanuunka eh, halka aynu diyaargarigu marayo sida la isaga ilaalinayo iyo tallaabooyinka tahay in la qaado taana in wasaaradda lagu xidhnaado oo dadku ay iska ilaaliyaan kutirikuteenta iyo warka aan sugnayn ee aan ka soo bixin eh, wasaaradda caafimaadka ee la wareejinayo ee aad tusaale ahaan dee waxaad arkaysaad qofka odhanaya qof ma arka xumad leh dee xumadda wax jire way jirta xumaddu oo xanuun kanuun maaha wax keliya keliya te xumadda leh taana dadku inay iska ilaaliyaan inay khalkhal noocaasa ay abuuraan qofku wuxuu garan waayana inuu wasaaradda caafimaadka iyo xirfadlayaasha caafimaadka inuu weydiiyo taasaa ugu muhiimsan ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa bulshada inay u hoggaansamaan dhammaan tilmaamaha iyo fariimaha iyo awaamirta ka soo bixi doonta wasaaradda caafimaadka oo kolley aanu islaanahay waa danta dadka ku jirta iyo, iyo dalka ee waxaananu aaminsannahay arrintu waxa weeyaan waa arrin qaran ee waxaan wixii dowladdu karaankeeda ee dhaqaale iyo farsamo iyo xiriir ay ka samayn karto way ka samaynaysaa way naga go-an tahay in dadka aynu ka ilaalino ee waad ogtihiinoo shalay markii loo sheegay in etoobiya iyo kenya ay arrintaas ka jirtaba waxaanu durbo adkaynay in xuduudihii isku socodkii dadka la adkeeyo baaritaanadii oo la joogteeyo oo meelo awal xataa anaan dadka ku baari jirin baaritaanka aanu aanu adkayno xiriir baan xataa la sameynay dowladda etoobiya oon ka wada hadlaynaa sidii xuduudaha la- wajaaloo kale oo ogtiin in isku socodku mararka qaar aanu hayn aanu habaysnayn sidii loo habeyn lahaa kulley dadaal noocaasaa socda laakiin waxa ugu muhiimsan in qofku isagu inuu naftiisana ka warhayo ee fariimaha caafimaadka ee loo tilmaamayana uu uu- uu sida u qaato
kaasi waxa waa wasiirka caafimaadka somalilan cumar cali cabdulaahi oo la hadlay wariyaha v o a sagaal mustafa xasan
halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteenii galabnimo haatana ku soo dhowaada dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariya oo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dowladda soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay jiraan afar muwaadin oo soomaaliya oo ka yimid dalka shiinaha kuwaas oo ay ku karantiishay gudaha magaalada muqdisho si loo xaqiijiyo inay ka badqabaan fayraska coronavirus iyo in kale fayraskaasi corona ayaa faraba'an ku haya dunida meelo badan oo ka mid ah war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in afartaasi qof ay soo galeen soomaaliya intii u dhexaysay kowdii maaj ilaa iyo tobankii bishan maaj ee sanadkan waxaana lagu hakiyey gegada diyuuradaha ee aadan cabdulle muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa waxa uu magaalada nairobi toddobaadkan kulan kula yeeshay dhiggiisa dalka kenya rishela omamo kulankan ayaa yimid iyadoo toddobaadkan ay dowladaha soomaaliya iyo kenya wadeen dadaallo ay ku doonayaan inay ku dejiyaan xiisadda labada dal muddada ka dhex ooganeed dhowaanna ka sii dartay kadib dagaal ka dhacay xadka labada wadan ee u dhexeeyey ciidanka dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo kuwa jubbaland daaladaasi waxaa qayb ka ahaa safar uu dhowaan ku tagay wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha kenya kaas oo uu la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wasiir cawad ayaa faahfaahin ka bixiyey kulankaasi uu la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya waxaan ka wada hadalnay sidii eh, khilaafka baryahan dambe jiray labada dal dhexdooda sidii loo dhammayn lahaa oo loo yareyn lahaa iyo sidii xiriirka labada dal oo dariska ah loo sii xoojin lahaa nabad iyo daris wanaag waxay dad dan u tahay dalka soomaaliya iyo dadkiisa iyo dalka kenya iyo dadkiisa marka kuwii hore hadday sidaan rabnay u hirgeli waayeen waxaan rajeynaynaa inay kuwa dambe ay ay hirgalaan marka ma jirto guarantee laakiin hadda wakiil ama ergeygii madaxweyne uhuru uu madaxweyneheenna usoo diray oo kula kulmay wadahadalka yeesheen iyo anigu maanta dhigayga ambassador rachel omama kulankii aan la yeeshay iyo tiimkeeda aniga iyo tiimkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda si soconay waxay waxayna gelisay rajo in xiriirku xiriirka lasii ficnayn karo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayuu kaasi ahaa laba carruura ayaa toddobaadkan ku geeriyootay magaalada hargeysa laba kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii uu dab qabsaday guri ay degnaayeen oo ay dadkaasi ku noolaayeen xaafad ku taalla koonfurta hargeysa carruurta geeriyootay ayaa la sheegay in dusha lagaga xiray guriga dabadeedna dab uu qabsaday taliyaha ciidamada dabdamiska somalilan ayaa sheegay in dhowr qof oo kale oo ay ku jiraan laba carruur oo kale laga soo badbaadiyey guriga gubtay shilkaa dhacay wuxuu ahaa shil aada u murgo fara badan buu ahaa waa naloo yeedhay oo nine zero nambarkii ayaa laga soo dhawaaqay waxaa la yidhi guri baa gubanaya laba caruurana way ku xidhan yihiin baa layidhi markaan u gurmanay laba degmaan ugu gurmanay degmada markaan joogno lix atanka juun iyo degmada maxamuud habe la yidhahdo aan ugu gurmanay markaanu meesha tagnayna waxaan u tagnay sandaqad wada holacaysa marka waxaa lagu yidhi caruur baa ku jirta markii aanu jebinaanu galnaynu waxaan ka soo saarnay laba caruuroo gubtay oo ku xidhan handiraab iyo laba carruur oo kaleo nool baanu ka soo saarnay maqsinka labaad waxaan ka soo saarnay laba nin oo maskaxda ka jiran marka mushkiladu waxaa weeyaan guri hadduu gubanayo gudaha ka gubanayo waxaa la ogaan karaa markuu dibadda u soo baxo marka waxyaabaha foosha xunle waxaa weeyaan inta caruur ama dad waalan guri laga tago lagu xidho ayaa lagaga tegaya marka dabdamiskii inta uu soo socdo intuu maxaa la odhaa dabka la ogaan karo ayaa mushkil noqonaysa dabkana time of detection waxa baa jira dabka ogaanshihiisa goor haddii la ogaado goora la imanaya goora maxaa la dhahdaa gargaar la fidinaya dabkii waa la baktinaya khasaari baa yaraanaya marka labada caruura laba waxaan kala yar gabadh iyo iyo wiil laba sannadood iyo afar sannadood kala jiray oo handaraab bay ku xidhnaan iyagu gurigii markuu gubtay meela ka baxaan bay waayeen markii aanu ka jeebinayn labada carruur ka soo saareenna laba carruur oo kaloo rafanaya oo maqsin kale ku jira ayaanu ka soo saarnay iyo laba nin oo waalan taliyaha ciidamada dabdamiska somalilan ayuu kaasi ahaa aynu ku soo laabano dhegaystayaal sida aad horodhaca barnaamijkaad ku maqlayseen dowladda soomaaliya waxay sheegtay in afar qof oo waddanka shiinaha ka yimid oo soomaaliya ay ku karantiishay gudaha magaalada muqdisho si loo hubiyo in dadkaasi ay ka badqabaan cudurka koronavirus oo farabaan ku haya dunida meelo ka mid a toddobaadkan waxaa la sheegay in kiisaskii ugu horreeyey koronavirus laga helay dalalka la deriska soomaaliya ee kenya iyo etoobiya haddaba sida uu cudurkani ku faafayo iyo warbaahinta caalamka siday u hadalhayso ayaan arrimahan kala sheekaysanayaa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo v o eda igala tirsan islamar ahaantaasina arrimahani ilgaara ku hayay muddooyinkii ugu dambeeyey maxamed cudurkani coronavirus dhibaatada uu ummaddu ku hayo iyo sida dhakhaatiirtu ay ku talinayaan in looga hortago maxaad nooga sheegi karaysa oo dhegeystayaasha la wadaagi karaysa jamaalow haddii aanu dib ugu noqonno cudurkani markiisii ugu horreysay wuxuu ka dilaacay dalka shiinaha magaalada bartamaha dalkaasi ku taalla ee wuha dhammaadka sanadkii hore ee bishii decembar wuxuuna marbo marka ka dambeysa kusii badanayey dunida uu kusii faafayey ilaa iminka dhimashada ugu badan cudurkani wuxuu ka geystay dalkaasi shiinaha uu ka bilowday dalka talyaaniga oo haatan dhimashadii ay sii cagacagaynayso ama ay ka badan tahayba kun iyo boqol qof ayaa kamida ama ku jira kaalinta labaad kaalinta saddexaadna dalka iiraan oo bariga dhexe ku yaala ayaa ku jira sida aad sheegtay haatan bariga afrika waa laga soo sheegay cudurkani inuu gaaray dalalka dariskale ah soomaaliya sida kenya iyo ethoobiya iyo ilaa haatan waxay soo wariyeen min hal kiis oo cudurkaasi ah waa tahay maxamed marka dhakhaatiirtu maxay ku talinayaan si dadku ay uga feejignaadaan in cudurkani uu faafo runtii cudurkani waa cudur aad ugu cusub guud ahaan bahda caafimaadka dunida dabcan hay-adda c d c da ee maraykanka caafimaadka u qaabilsan hay-adda w h o iyo hay-adaha kale caafimaadka ka shaqeeya ee dunida saameynta ku leh dhammaantood waxay ka saman yihiin oo ay ku talinayaan in laga fogaado ama dadku aanay isku soo dhowaanin in gacmaha la maydho mar kasta in saabuun gacmaha la isaga mayro in gacmaha aadan ku taaban wejigaaga markaad qof kale taabatid in dadka qufacaya oo kale aadan badan aad distance ama xoogaha yare ka ka fogaatid in haddaad xanuun iska dirintid laftigeeda aadan eh, dabcan imaanin shaqooyinka iyo goobaha dadku ay imanayaan si aadan usii faafin dabcan aad joogto gurigaaga oo aad nasiino qaadatid marka waxyaabo badan ayay ku talinayaan eh, dabcan eh, walaaca dadkuna aad buu u badan yahay eh, sidaad la socoto xaflado waaweyn oo dunida ah ayaa eh, joogsaday oo ay ka mid yihiin ciyaarihii eh, kubadda cagta ee qaaradda yurub eh, sidoo kale kuwii eh, tenniska eh, waxaa kaloo ka mid a guddiga olombikada adduunka ama olimbi- ciyaarihii olombikada furitaankooda oo laba iyo labaatanka bishan lagu waday in turkiya ay kasii furmaan oo iyadana laleeyahay dib baa loo dhigay Eh, sidoo kale eh, waxa uu saameyn ku yeeshay isku soo baxyadii ama kulamadii dadku isugu imanayeen oo dhan marka eh, dabcan maalmaha sii socda waxaa la leeyahay eh, walaacan wuu sii soconaya aad bud mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo v o eda ka tirsan ayuu kaasi ahaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti ugu ahaa intaas ayaan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ku soo gebagabaynaya dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal kusoo dhawaada markan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha caasho ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure ayaa inala socodsiinaya kusoo dhowaada barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha ibraahim oo toddobaadkan dhambaalka ugu horeeya oo ah dhambaal aad u gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray wuxuu naga soo gaaray cabdiraxmaan maxamed yaasiin iyo sidoo kale nasra maxamuud yaasiin iyo xasan maxamuud yaasiin iyo xuseen maxamuud yaasiin iyo deeq cabdulaahi yaasiin iyo dhammaan reer maxamuud yaasiin oo kala jooga washington area baa la yidhi hargeysa iyo nairobi waxay hambalyo u dirayaan ah, walaasheen bay yidhaahdeen nimco cabdi yaasiin iyo khadar jirde daahir oo meherkoodu ka dhacay bisha aan ku jirno maarso ee sanadka laba kun iyo labaatanka lixdeedii magaalada hargeysa ducada waa caashucuud iyo daandure baa layidhi waa tahay arooskaasi ka dhacay magaalada hargeysa ee dhacay bishan maaj ibraahimow maxaa ku ducaynaysaa waxaan leenahay allah ka dhigo arooskii lagala kulmo bashash iyo barwaaqo ee banaahiyada kala siiyo owlaad kheyr qabta ibraahimow adaa hadalka ku watee horta meherka iyo arooska maxaa farqiga u dhexeeya mararka qaar isakay dhex qaldamaane meherkii arooska waa uun isla arooskii laakiin eh, arooska waa in la caweeyaa hil badan iyo bariis la cunaa waa lasii shaandhashaandheynaya waa la dhedheereysanaya maadaama maalmo qurux badan ay yihiin waa tahay meherkoodii baa ka dhacay Intaas magaalada wuu hargeysa guduuday.
marka aroos baanu u rajaynaynaa waara ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waa tahay waxaa dhambaalkan uu nooga yimid fahmo xamdi iyo goobe iyo waxay yidhahdeen cadaawe jimcaale maxamed iyo caruurtiisa sadaam cadaawe jimcaale iyo anfac cadaawe jimcaale iyo sagal cadaawe jimcaale iyo cabdiwahaab cadaawe jimcaale iyo cabdirasaaq cadaawe jimcaale iyo dheeman cadaawe jimcaale iyo fatxo cadaawe jimcaale iyo meegaag cadaawe jimcaale maxamed xasan cusuble iyo maxamed faarax qoobey iyo ciise cali qoobey iyo ugu dambaysta hooyo faadumo maxamed cabdulle dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan soomaaliya ethoobiya uganda iyo jabuuti waxayna tahniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan ciire jimcaale maxamed iyo nuure maxamed shamuuq oo waxay yidhaahdeen wiil uu ugu dhashay muqdisho ducaduna waa xaggeena wiilkaasi allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara anigana amiin ayaan u raacinayaa heesta ugu horreysa barnaamijka inta aadan soo qaban dhambaalkan quruxda badan aan ka gaarsiiyo waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan baxda v o a baa layidhi waxaa tahniyad aroos oo farxad badan inay ku dheehan tahay diraya baa layidhi hee dhammaan reer mustaf caalim oo kale ah aabe mustaf caalim muuse hoyo lu'ulu baa layidhi mis waa luulu waa lu'ulu sayid axmed iyo liibaan mustaf caalim iyo zakariya mustaf caalim yuusuf maxamed xaamud wuxuu ku magac dheeryahay awxaamud iyo nimco amiin axmed iyo xakiimo mustaf caalim waxay ku magac dheer tahay xilkas axmed mustaf caalim iyo fartuun mustaf caalim iyo leylo mustaf caalim waxay ku magac dheer tahay ladan iyo faadumo mustaf caalim dhammaan reer mustaf caalim oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad aroos oo farxad la u dirayaan haaruun cabdulqaadir cabdisalaan iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi yaasmiin mustafa caalim oo arooskoodu ka dhacay magaalada afgoy ee gobolka shabeellada hoose taariikhdu markay ahayd toddobada bishan aanu ku jirno maaj ee sanadka laba kun iyo labaatan waxa ay leeyihiin arooskaasi waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo awlaad baariya oo khayr qabtana lagu kala helo aamiin heesta ugu horraysa amarkaa sidaa wax yidhi أي ولو قاد أنبتود أي عدلا دحمريس وهيس بيكون برنامج إبراهيم ويستر هيس وين amarkaa دافتي sidaa wax yidhi واد قروح وحا كله قينا يا فنانك amarkaa xasan diiriye marax
aanan ogoleen inaad meel kale aado walo aad wanage aad ku weynti agtaydan ama aanan ogoleen inaad meel kale aado amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad quruxay walow aad ambatood ay cidlaa dhex marayso annaa aanan islahayn wadka aargudan maanta walow aad ambatood ay cidlaa dhex marayso annaa aanan islahayn wadka aargudan maanta amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad quruxay ay amarkaa amarkaa amarkaa sidaa wax yidhe waad quruxay walow aad yeryaysood nacabkay ku ordayso annaa aan anfariiroon amankaabsanay haatan nacabkay ku ordayso anaa aan aan fariiroon amankaagsanay haatan amarka sidaa wax yidhe ilwaad qurxay amarkaa sidaa wax yidhe ilwaad qurxay amarkaa Thank you.
amarkaas sidaa waxaa yidhi codkii xasan diiriye ayaana taas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caashahay waxaan soo qabanaya dhambaalkan waxaa ciwaan looga soo dhigay meher waxaa dadka diraya ka mida u uguna horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir buu ku magac dheeryahay maxamuud daahir maxamed cabdinaasir aadan yuusuf jinac buu ku magadhe- ku magac dheeryahay maxamed maxamuud cabdulle indhabuur iyo cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo xaaskiisa hibe mawliid aw cabdi cabdiraxmaan yuusuf axmed cabdiyare mawliid cabdi maxamuud iyo saciid maxamed daahir waxuu ku magac dheeryahay saciid bari iyo maxamed cismaan diiriye wuxuu ku magac dheeryahay gabalaax iyo axmed jibriil cabdi ciro maxamed cabdulqaadir maxamed bare iyo maxamed dayib ah, xaaji cumar xa baa lasoo qoray markaa maxasan baa laakiin inta badan xaajiga loo soo qaataa xaada siday la tahay dayib xaaji cumar ah, wuxuu ku magac dheeryahay xeero iyo asxaab kaloo fara badan waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan saaxiibkood waa cabdixamiid sheekh daahir aadan iyo xamdah maxamed ismaaciil oo laba-iyo tobankii bishan aan ku jirno maaj sanadkan laba kun iyo labaatan meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa fiiro gaara baa layidhi ducada waa xaggiina insha allah waa tahay waxaad ugu ducaynaysaa ibraahim meherkaasi ka qabsoomay magaalada hargeysa ee layidhi weliba ducada ha iloobina waa xaggiina waxaa idiin horseedo aroos aad ku faraxdaan ee bano idin kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin dhambaalkana caashu wuxuu nooga yimid farxiyo foodey abuukar foodey dhaktar cusmaan foodey aabe foodey xasan foodey cusmaan xuseen maxamuud tarak ku magaca dheer iyo maxamed mawliid maxamed maxamed bilow cumar iyo ayaan cumar cabdulle iyo jihaan maxamed xasan fartuun yuusuf fiiqow iyo maxamed muude ibraahim iyo ibraahim cali nagruma iyo muumina maxamed hilowle iyo maxamed cali xuseen iyo waxay yidhaahdeen xanafi xaasey iyo hibaaq cali beebe iyo dhammaan waxay yidhaahdeen reer xaaji cumar carabi iyo asxaabta waxaana ay taani jecel yihiin inay gaarsiiyaan caaqil maxamuud foodey iyo sagal sheekh moxamed oo ku aqalgalay degmada jeellaqsi ee gobolka hiiraan waxaana ay leeyihiin ducadu xaggiina aqalgalkaas allah ka dhigo kii aad u aydaan oo aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo ee banow idinkalisi owlaad kheyr qabta anigan aaminayaan raacinaya dhambaalkanna waxaa dadka diraya ugu horeeya doctor daahir jaamac muuse daljir mar dhoweyd baan aqriyay dhambaalkan haddana mar kaluu soo noqdo waa taha baloommadu farxaan maxamed madar laakiin dadkaa kala duwan laakiin doctor jaamac wuu u horeeyaa labada dhambaalba waxaa sidoo kale ku jira abukar xuseen mayrane waxa uu ku magac dheeryahay nin allah iyo axmed cali jibriil ceerigaabuu ku magac dheeryahay maxamed dayib xaaji cumar xeero iyo maxamed cabdulqaadir maxamed bare axmed jibriil cabdi ciro barkhad axmed cawaale iyo maxamed mawliid aw cabdi iyo hibe mawliid aw cabdi iyo saygeeda cabdirasaaq cumar cabdulaahi iyo caruurtooda faadimo mawliid aw cabdi iyo caruurteeda iyo nimco mawliid aw cabdi iyo caruurteeda iyo eedo magool maxamed suldaan fawsiye cabdulaahi cali sheekh maxamed iyo adeero baa layidhi axmed ciise iyo caruurtiisa dhammaantood waa adeero kale baa ku jira subeer nuux iyo caruurtiisa daa'uud nuux iyo caruurtiisa iyo maxamed jaamac nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo axmed jaamac nuur waxauu ku magac dheeryahay axo iyo xamse jaamac nuur waa xaso iyo dhammaan dhallinyarada iyo aqoon-yahanka xaafadda jigjiga yar ee magaalada hargeysa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan arooska waxay kala yihiin si gaara baa loo soo qoray far waaweyn oo indhahu aanay ka qarsoomin baa lagu soo qoray waa maxamed cilmi mawliid iyo xamdah maxamuud dool oo arooskoodu ka qabsoomay magaalada hargeysa waxay leeyihiin fiiro gaar ah mar kale ducada waa xaggiina waa tahay arooskaasi magaalada hargeysa ka dhacay ibraahinow ee dhex maray maxamed cilmi mawliid iyo xamdah maxamuud dool maxaad ugu ducaynaysa arooskiina aamiin ayaan leenahay waa tahay heesta kale Ay, ma dhinacaaga mase dhinaciga horta noo soo qaba heesta kale caash waa tahay dulmiga caashaqa ka da codkii axmed gacayte yuusuf danaysa anuun lahay madalaana beedaha dadkiisa u hehelano jishood lagu dahiiriye danaysa anuun lahay madalaana beedaha dadkiisa u hehelano jishood lagu dahiiriye bal sheeg dembiga wax qaba dibu raac shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan degi kalaa dulkeene bal sheeg dembiga wax qaba dibu raac shakada dadko halkaadiga daydaydiyo halkan hedhe hedhe halkan degi kalaa dulkee ilaah baa deeq baxshee dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa Yaa. ilaah baa deeq baxshee dulmiga cashaqa ka daa dhigashada cashaqa ka daa anuun duudayo deeq dagaalliga badinahay dareenkayga hadugto jacayl bala duhoodaya anuun duudayo deeq dagaalliga badinahay dareenkayga hadugto jacayl baa la duhudaya jannoy halis daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan haye haye halkan digi kalaa durkee jacayl baa la duhoodayaa jannoy halisi daaqayo dabkaana adahaa shidaye halkaadiga daydaydiyo halkan hedhe hedhe halkan degi kalaa durkee ilaah baa deeq baxshee dulmiga cashaqa ka daa dhigashada cashaqa ka daa ilaah baa deeq baxshee dulmiga cashaqa ka daa doorashada cashaqa ka daa waa tahay dhammaalkana waxa uu caashan uga yimid sadiiq aadan xidig iyo nimcaan jaamac iyo cawil shoolad iyo liibaan maxamed shirwac iyo xasan xuseen xasan iyo waxay yidhaahdeen sayid cumar rooble cali iyo cabdulaahi jaamac guugle iyo maxamed shaafi iyo shaafici ciid iyo mahad hubeeye iyo qatar good gardaasi iyo waxay yidhahdeen xasan seexiye iyo xamde muuse saalax iyo xamde maxamed faarax iyo caasho ayaanle cartan deeqo ladan falastiin khaliif yuusuf falastiin axmed daahir suudo maxamed aamino ifraax cabdi xayaad cusmaan xuseen iyo hani soomaaliya dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin iyagoo kala jooga deegaanada soomaalida iyo dunya daafiyada inay hambalyo gaarsiiyaan arwaax xaashi iyo sumayo cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay guruceel oo ay leeyihiin waan idiin ducaynaynaa arooskiina bashbashi barwaaq inaad kala kulantaan aamin ayaan leenahay anigana aaminayaan raacinaya dhambaalkan hagaaban aan anigana aqriyo kadib ibraahim oo heesta saddexaad baan barnaamijka dhegeystayaasha dhegahooda kusii dayn doonaa asalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkani dadka dirayana waxaa ugu horeysaa hooyo xaawo barre xuseen manuur ayaa ku jira maxamed manuurna wuu ku jiraa waa haajira manuur iyo xaawo manuur iyo bashaare manuur iyo faadimo cabdulaahi maxamed iyo leylo kuulow iyo caaisha aadan manuur iyo aadan kuulow iyo muno macalin dhammaan dadkani waxay tahni dhalasho u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi madiine cabdiraxmaan iyo xasan manuur oo ay gabadh igu dhalatay daarusalaam oo ka tirsan degmada saakow gabadhaasi waxaa loo bixiyey samiira xasan manuur ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay samiira xasan manuur anaa u duceynaya ibraahim aan kugu sii duweyn maayabe oo ku dhalatay degmada saakow waxaan leeyahay soo weyno uu allaha kaa dhigo tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda waalidkeeda iyo diinteedaba wax wanaagsan u tarto aamiin waxaan idiin soo qabanaynaa codkii farxiyo fiska iyo heesta xardhow
jiso nafaydii xubi iyo kalgacal badan xoojiso nafaydii xaydambar waaqa xeranagu ku beherto waxaanan isahayo alla kugu alla kugu xushmeeya xaydambar waaqa xeranagu ku beherto waxaanan isahayo alla kugu alla kugu xushmeeya للحقادي كريو آه انت عمل حماني قولوا للحقادي كريو آه انت عمل حماني قب حيلات اللي هي الكسبة Oh
waa tahay codka macaan ee faraxiifiska iyo heesta xaqdhowr ayaan intaasi ku dhaafaynaa ibraahinow dhambaalka ugu dambeeya dhinaca iga dhegaystayaasha soo dirsada haddaan u akhriyo hambalyo dhalasho ayaa ciwaan looga soo dhigay ugu horreynna waxaa layidhi waxaan salaamaynaa baxda v o a gaar ahaan waa layidhi daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo ibraahim daandure waa tahay waan idinka guddoonay mid la midana hawdaan idiin soo marinaynaa marka xiga bay yidhahdeen annaga oo kale ah asxaab badan hambalyadan dhalasho waxaa diraya bay yidhaahdeen oo ugu horreeya bahda waxbarashada degmada buuloburudee ee bartamaha gobolka hiiraan iyo macalimiinta iyo maamulka dugsiga sare ee waxaa la yidhi debley dadka dirayana waxaa ugu horreeya sheekh cilmi daahir maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cilmi shiine iyo ustaad cabdinaasir xaaji cabdulqaadir islow geese iyo ustaad axmed sheekh cabdi aadan iyo doctor yaasiin cumar carabey ustaad siciid cumar carabey ustaad bile xasan cadde wuxuu ku magac dheeryahay baariyow iyo cabdulaahi sheekh cali ustaad jibriil xaaji cabdulqaadir islow geesey iyo jamiilo caliyow jiis iyo ustaad mahad cabdixakiin maxamuud ustaad khadar shaafici iyo sharma arke maxamed ismaaciil sharma boy baa la yidhi iyo nabadoon ibraahim cabdi jeelle waa nabadoon buuqaay baa la yidhi iyo nabadoon cabdi shiiraar xuseen cabdi iyo reer cabdi cabdulle iyo reer cumarey baa la yidhi caanood waxaa iyagoo isku duubanaya hambalyo kaliya laaba u dirayaan baa la yidhi ustaad maxamed cumarey caanood iyo marwadiisa raxmo cabdi cabdulle oo wiil ugu dhashay degmada buulo burde ee bartamaha gobolka hiiraan waxaa loo bixiyey baa la yidhi cumar maxamed cumar soo barbaar bay leeyihiin oo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa wax u tara anigana waxaan u raacinayaa aamin heesta ugu dambaysa aan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil qaliin iyada ayaanan dabcan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa uu idin kugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo caashi ibraahim aadan caashucuud intaan mar kale kulmayno haddii alleed waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray haben dhadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawa dawadii naftayda ay haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habandadan hilaaci waa qalkii daruurtay darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsii waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi darmantaa jeclaay hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarhsii waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxaa iga dardaarana ducaduma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoy haddaganay hooydaadoy maahun gowdooda cali haddaganay hooydaadoy ku dagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaalimayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalandoonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo waxaa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy amahungowdo daali hadaganay hoydaadoy amahungowdo daali degalada dushoodiyo degmadaadu yara bixi duldadaad mar soomali dhulka daawadoonta danta lagama boode waxaa jira dilaaliyo degalada dushoodiyo duulataadu yara bixi duldadaad mar soomali dhulka daawadoonta dunta lagama boode waxaa jira dilaaliyo kuwa diraadiraalo dadku soo yidhaahe waa inaad ka duruubta ayan laysku keendirin nacabyona kala
barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysanayseen caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daadure ayaana la socodsiinayay idaacaddeenii guud ahaana intaas ayaanu ku soo gebagabeynaynaa waxaana idinla socodsiinayay ibraahim daadure iyo anigoo jamaal axmed ismaan tan iyo kulin dambe nabadgelyo
ayan laysku keendirin nacabyona kala dirin waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee toobiya taariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducadu ma noqotee